kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news dt com sidoo kale naga soo booqda dhegeystayaal qurbajoog dt com dhegeystayaal axsaabta mucaaradka ee jamhuuriyadda somalilan ayaa dhowaan waxa ay eedo isdabajooga u jeedinayeen xukuumadda somalilan oo markaa ku dhaleecaynayeen inay ku dhex milmeen siyaasadda soomaaliya xukuumadda somalilan khaasatan madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa jawaab uu siiyey mucaaradka dhowaan waxa dadka u kuurgala siyaasad ay sheegeen in aanay ahayn mid munaasib ahayd haddaba si aan arrimaha iyo qaar kale oo fara badan oo khuseeya siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan aanu wax uga ogaano ayaanu khadka telefoonka kula xiriirnay boqor cismaan oo maxamuud oo ku sugan magaalada dubey oo aanu ugu horreyntii weydiiyey bal in uu sharaxaad inaga siiyo safarka uu ku joogo abudabey waxa uu daaraya boqor cismaanna waxau yidhi waxaa kamid taha walaal imaaraadka waan deganahay oo reer bari degan oo dano badan baan ku leeyahay oo hawlo badan baan ku leeyahay ingiriiska waan ku leeyahay dalkii waan ku leeyahay marka safaradaydu dee meel qura ma fadhiyo waxa weeyaan ummaduna meel badan bay joogtaa marka danahayga ayaan u joogay halka kan danaha ummaddaan u joogay dhaqsana dalkii baan ugu noqonaya haddii lahayd waa si wanaagsan boqor cismaan waxaad tahay madax dhaqameedka somalilan kuwooda ugu magaca weyn sidaasi lamid ahna waxaad inta badan dhaqanka uun maahae ka hadashaa siyaasadda bal haddii aan wax kaa weydiiyo sideed u aragtaa hadaladii ugu dambeeyey ee isweydaarsanayeen mucaaradka iyo xukuumadda somalilan khaasatan jawaabtii dhowaanta kasoo yeedhay madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo ee ugu jawaabayey xisbiyada mucaaradka mas-uuliyiinta ka tirsan
wal xaqiiqatan madaxweynuhu inuu haddii mucaaradku inay wax dhalilaan xaq bay uleeyihiin inay wax toosiyaanna xaq bay uleeyihiin waxay arkayay dee wixii mucaarad samayn jiray ama ka hadli jiray ama dhaliilo hadday umuuq sameeyaan bay ka hadleen hase yeeshee madaxweynuhu inuu istifaacu leeyahay laakiin waxaa la arkayay hadalka madaxweynaha ina garb uu lahaa ina deelqaaf bay ahayd oo waxay ku ahayd milkaha dhaqan bay deelqaaf ku ahayd iyo mas-uuliyiinta uu la hadlayada dhaqan waxay ku ahayd gaf bay ku ahayd laakiin inuu isdifaaco oo ummadiisa u sheego wixii khaldan iyo wixii laga xukuumaddiisa meel laga dhacay xaq buu leeyahay waxaan oran karaa ina uu ka hadalkiisii ina waxa weeyaan waxay u muuqatay inuu de istifaacid xaq ugu leeyahay ina waxaan u arkay inay meel ka dhacay wadda aan waddadii ahayn inay martay baanu arkay waa gartay kuweeba markaa kamid a ereyada deelqaafka aad ku sheegtay ee uu madaxweynaha afkiisa kasoo yeedhay wallahi adeer horta markiisa horeba inuu hadal hufan oo qabow oo garsheegasha oo haddii aan laba leeyahay uu kaga hadlo bay ahayd labada kelmadood ee ummaddu sanka ay kaa qabsatay uf baa la guyay hadalkaasi hadal dhaqan aynu leenahay oo la isiraado maaha hadal madaxweyne ku habboonna may ahayn laakiin run ahaantii waxaan filayaa dadkeenu waa dad iska niyad wanaagsan waana dad wax walba haddii aan laba leeyahay ka heshayn kara waxaan filayaa hadalkaasi inkastoo masharihiisi ka ka leexday inaanay dhib badan somalilan u keeni doon baan rajaynaya waa gartay waxaa jira iyana erayo kamid ahaa jawaabta madaxweynaha sida in mas-uuliyiinta udub oo kaleeto ay musuq maasuq ku kaceen oo markaa isaga uu cafiyeyba oo ay ahayd in sharciga lahor keeno iyo in injineer faysal caliwaraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid uu basaas u ahaa dawladdii dhexe ee soomaaliya sideed u aragtaa ereyada iyaga
waxaan leeyahay horta dee madaxweyne isagu maxkamadna maaha kiis oogana maaha waxaan u arkaa inay hadalladaas eedaynta noocaasi qofka mar haddii aan maxkamad ku caddaan dembigiis waxa weeyaan cid xukumi doon isaala jeedin madaxweynuhu hadalkiisii hore markuu hadlayo daldalooyin badan laga muuqday musuq maasuqii muuqday waxaan u daayay ummadda inaanan dhib kala dhex dhigin hadalkaa waan u bogay haddana waa naxay markii uu yidhi haddii aan laba leeyahay uu isagu eedkaa kiciyo yidhi dad baad basaastay dad baad mushkil ku samaysay waxbaad ummad kale uu yidhi oo aan iyagu dhib sheegan isagu haddana isaga fidmo ummaddii ka dhex jecinayo madaxweyne u muuqday arrinkaasi waxaad moodaysaa hadal aan miisaanayn hadal si uu kusoo baxayna anigu aan garan karo maaha hadalkan siduu kusoo baxay ma garan karoba waan gartay hadalladan kulkulul ee madaxweynaha uu ugu jawaabayo axsaabta mucaaradka dabcan waxay jawaab u ahaayeen eedeymo iyo tuhumo ay mucaaradka iyo dad kaleba qabeen in muddo ah oo qudhaadu aad horey uga hadashay oo ah ku dhex milan arrimaha siyaasadda soomaaliya ee imika xukuumaddan somalilan sidee baad u aragtaa siyaasadan cusub ee arrimaha dibadda khaasatan ee soomaaliya ku wajahan ee somalilan
waxaan u arkaa walaal sidii aan kuu sheegayba nin baa wuxuu yahay hadday waxa kani garasho ayna ka tahayna garasho haddayna ku tahayna ifkii aakhiraba waa baanay buu yidhi hadday garasho aanay ku tahayna ifkaynu baano wadda waynu weynaynaa annaga hore dawladdu madaxweyne waxay ahayd inuu casilo wasiirkiisa arrimaha dibadda waxay ahayd inuu ragga arrimaha kala shaqaynaya beri hore xilka ka qaaday ahayd si ummadiisa u raaligelin sidii madaxweyne cigaal oo kale uu samayn jiray waxay ahayd inuu raggaasi waxa weeyaan runtii anigu waxaan odhan karaa siyaasadii dibadda wayna luntay maantana waxaynu nahay gobol maamul goboleed baynu nahay arrin laga doodi karo maaha waa arrin cad maanta ardadeed inay magacii baas waftigii somalilaana wax kasta waxaa bil bil soodo bakti ku afur weeye maanta ina intaasoo dhan ba labaatan sano taagna inan maanta nidaamda maamul goboleed galmudug ardaydii in leegin la diro shariif u diro oo xamar la diro ay xamar ku daliicamaan waa arrin iska cad weeye anigu waxaan leeyahay dawladdu waxa weeyaan waa la qabaa mucaaradka waddada aynu ku soconnaa wadda saxa maaha waddada aynu ku soconnaa waddadii maaha waa waddo midnimo liidata maaha shariifka waxaan qabaa inuuba inoo sid kordhiyey hadduu yidhi war waa soo socotaane kaanaya wax nala qaybsadoo nala hadla ama waxaan qabaa inuu inoo hiliye shariifku waayo wuxuu arkaa inagoo si sharaf daraa u soconayno inagoo wadnay buu ina arkaa anigu waxaan leeyahay hambalyuu midhowey shariif axmed maadaama uu yidhi war si miidataa u socotaane kaanayoo bareeno wax nala qaybsada anigu raganimaan u arkaa in waa wadaeyaba uma arko shariif axmed waa gartay dabcan siyaasaddan arrimaha dibadda iyo kumilankan xukuumadda somalilan arrimaha soomaaliya waxay salka ku haysaa shirarkan joogtada ay qaramada midoobay qabtaan isaga sidee baad u aragtaa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay agustin mahiga doorka uu ku yeelan karo isbeddelkan siyaasadeed ee iminka xukuumaddani ay dhankeeda u jihaysatay anigu soomaaliya oo dhan baan u arkaa inay ixtilaal gashay berigii kun iyo sideed boqol iyo sagaashankii waxayna ku qaybsaday baarlin baa layna ku qaybsaday maantana beriga afrikaan oo dhan baa la qaybsaday maantana inuu afrikaan madax ka yahay qaybsashadeenii baan qabaa oo dowladihii afrikaanka ah ee ka qaday inay soomaaliya qaybsadaan inay tanzania iyo uganda iyo ay maanta usoo bareereen iyo ruwanda inay qaybsadaan inay dalkii qabsadeen inaynu ixtilaal galay gumastinana waxaan u arkaa inuu yahay wasiirulmustacmaraad cusub inuu yahay baan u arkaa inuu soomaalida dhan sharafteedii dilay cid soomaali matasho oo maanta odhan karta wax naga daayaan aanay jirin ninkii la odhan jiray farmaajo waa waxa weeyaan xoog baa lagaga tuuray meesha ugandis baa ka eriyey meeshii soomaali wax u kaliisaana ma jirto marka arrinkaa waxaan leeyahay mahige waxa weeyaan waxay taariikhda uu ku suntan yahay wasiirulmustacmaraad soomaali qabsaday buu muuqdaa haddii aan adeer kusoo noqdo waxaan leeyahay anigu arrinkaa maanta dawladda somaliland waan dhalinayaa waxaan leeyahay shirbeeleedada waa in la joojiyaa in la joojiyaa waan leeyahay suldan maxamed cabdiqaadir oo saaxiibka ee shalay wuu ka hadlay wuxuu gaarsiiyey haddaanu habar magaalo nahay shir baanu qabsanayna waxaan leeyahay suudaankii somaliland baa tahay taariikh baad ku suntantoo ku leedahay arrinkaasi afkaaga ayuu kasoo bixi baan leeyahay saaxiibkay waxaan leeyahay hala joojiyo shirbeeleedada waayo waxay noqonaysaa anigoo kale oo de beesha madaxweyneha odaygeedii ah ayaa dhaliilay xukuumadda kasoo horjeestay waxay noqonaysaa haddii reer ahaan looga tashado de inaanan ka tashan karin bay aniguna noqonaysaa laakiinse hadday noqoto war maamulkeenii wuu leexday wuu qalloocsamay aan saxno inaan aniguna aan number one ka noqdo isixitaankiisa waxaan leeyahay shirbeereedadayna ka daaya si liidata ayaynu u lunay meel daran baynu ku soconnaa aan isu nimaadno aan shir guud qabsano oo somalilana oo aynu wax kaga qabsano taanu arkaa taa weeyaan anigu waa gartay hadallo badan ayaa iyo doodo badan ayaa ka dhashay deeq gargaar ah oo somalilan shicibkeeda ay u ururiyeen walaalahooda tabaalaysan ee soomaaliya iyada sidee baad u aragtaa sida loo maareeyey iyo guddidan muqdisho geysay iyo kulamadan shariifka lala yeeshay tuhnada jiray ee kudhexmilanka siyaasadda soomaaliya ayuunba dadka qaar ku doodayaan inay qayb ka tahay ka boqor cismaan ahaan sideed u aragtaa wallahi adeer anigu sadaqad baan u arkaa waxaan u arkaa walaalaheen soomaaliyeed oo inoo baahan inaynu wax siinay baan u arkaa inaynu sadaqadaa ka hadalno uma arko anigu waxaan u arkaa hadday xukuumaddu bixisayna in lagu ta taaniyadeeyo haddii shacbigu bixiyeyna in lagu taaniyadeeyo maanta waxay fi aakhira bayna ka lugay maaha walaalahiin haddayna ka xumeeyeen gobonimada waxay ku jirtaa in lakala roonaado inaynu ka roonaano baan qabaa anigu taas sidaasaan u qabaa adeer gacliye waxa weeyaan waxaan u qabaa wanaag baan u arkaa laakiin waxay ii muuqatay waqtiga madaxweynuhu diray waxaa ka dhex muuqday rag aan jeclahay inaan ka dhowrsado aan ogahay inay soomaali wen yihiin inay markaa waxaa muuqaan kartaa inay daladi ku jirto waktiga dawladdu dirtay daladi inay ku jirto dalad inuu waktigu lahaabaa muuqata laakiin rag badan oo aan ixtiraamaya baa meesha marayay oo aanan somaliland uga uga shaki qabin baa jira laakiin rag dababare oo ama xagjira xaggooda hawsan jeeneen ama soomaali weyn xaggooda hawsan jeeneena baa ii muuqanaysay anigu se waxaan odhan karaa deeqdu wadadeedii bay martay laakiin waftiga ayaa tuur iyo dalbada ka muuqanayeen waxaan na leeyahay hadalkii shariifna waxaan u arkaa hadal wanaagsan baan u arkaa oo wuxuu leeyahay maanta waa lunteen waa soo dharab cararteen waddadii waa kasoo leexateen oo halkaa soomaaliya wax kala qaysanayseen si fudud baa noogu timaadeen wasaaraddii niyo arrimaha dawladda mar walbana dhex fadhida diimalaan baa ku imanaysaan warkaala idinkoo sharafle wax nala qaysadaan waxaan arkaa inuu hadal hambalyo mudan yahay hadal la eedeeyo hadalkaan uma arko shariif aad baad umahadsan tahay boqor cismaan oo maxamuud aad
dhegeystayaal waxaa intaa ku eg waraysigii dheeraa ee aan la yeeshay boqor cismaan oo maxamuud oo ku sugan magaalada dubey halkaad nagala socotaanna waa qurbajoog dot com intaan hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo